asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan saaxiibeel kusoo dhawaada warka duhurnimo ee dalsan qodobada maanta ugu waaweynna waxaa ka mid ah
al-shabaab oo la wareegay gacan ku-heynta isbitaalka guud ee degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud
wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya oo sheegay inaan la siyaasideyn karin miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka
puntland oo bilaabaysa maxkamadeynta shakhsiyaad ku eedeysan ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab oo ku xidhan xabsiyada puntland
ergeyga gaarka ah ee abaaraha u qaabilsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta gaaray degmada doolow ee gobolka gadow
wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland oo sheegay in dadkii ugu badnaa ee ka barakaceen deegaanada abaartu ay saamaysay ee jubbaland
xoolo fara badan oo laga dhoofiyey degada magaalada boosaaso kuwaas oo loo iibgeynayo waddamada khaliijka
wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol qof oo ku geeriyooday weeraro ka dhacay gobolka ormiya ee dalka itoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa duhurnimo axada taari waa duhurnimo isna taarikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bisha lixaad ee juun laba kun labaiyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimo ee raadiha dalsan cabdisalaan juulo shaakir ayaa soo saaray isla cabdisalaan iyo anigoo cabdinaasir waa idinla socodsiinanaa kusoo dhawaada faahfaahinta qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran aanu ku bilownay wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta cabdiraxmaan ducaale beele ayaa sheegay in aan la siyaasadayn karin miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka cabdiraxmaan beele ayaa arrimo kala duwan oo dhaqaalaha dalka iyo warar been abuura oo baraha bulshada lagu faafiye ka hadlay warkan waxaa faahfaahinaya waryahayaga cali aadan axmed
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale ge- cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ka warbixiyey arrimaha dhaqaalaha dalka isaga oo sheegay in markaasi dad badan ay markaasi doonayaan inay siyaasadeeyaan dhaqaalaha dalka iyo halka uu marayo sidoo kale waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay mar walba inuu markaasi ka hadlo xaaladda dhaqaale ee uu dalka ku jiro wasiir beyle ayaa sidoo kale sheegay inaysan buuxin khasnadaha wasaaradda aysan buuxsamin markaasi khasnadaha wasaaradda markaasi maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya markaasina uu maqlay dad leh inay markaasi sheegayaan inay buuxaan khasnadaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo sidoo kale ka warbixiyey xaalado kale oo markaasi dhaqaalaha ee dalka ku saabsan isagoo hadlayna waxa uu yidhi
waxaan salaamaya dadka soomaaliyeed waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yaroo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheenna maaliyadeed iyo halku marayo waxaa gaar ahaan i soo jiitay qolooyin odhanaya khasnadaheenna buuxa lacaga fara badan baa laga tegay waxyaalaha noocaas oo kalea anugu runtii waxaan u qaadanayaa mas-uuliyad daro waxaa kaloo taa ii weheliya oo aan maqlayaa wasiir beele ayaa sidaa yidhi waxaan doonayaa dadiyoo soomaaliyeed aniga ku laba inaan been sheego layguma baran waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idinla wadaago qasnadaheenaa buuxa aniguna ma odhan mana buuxaan ciddii tidhaahdaana waa mas-uuliyad daro runtii sidaasa ayaa ayaa xaqiiqadu tahay habka aan ku shaqaynay si aad u ogtihiin kharashaad joogto ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira bil walba aakhirkeeda shan iyo labaatanka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno meeshaa doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa wax isku soo dheegdheegtaa wax isku soo xuluulaysataa shan iyo labaatanka ciidamada mushaarkooda waa inu baxaa waxaa kalood ogtihiin dadyo soomaaliyeed lacagta inagu aan haysanno ee dakhliga gudaha inagayna soo galaa inaguma filla
inaguma filla sidaa daraaddeed mar walba shaqada faynaanska maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jiraan waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay kasii shaqeeyaan inay suuro gasho in lacagtaa mushaarka la bixiyo haddaba su-aasha aniga lay weydiiyaan oona goor walbaan ka shaqeeya waxa weeye bishan shan iyo labaatankeeda maanta labaatan weeyaan shan iyo labaatankeeda juun mushaarka baa la bixinaya ma bixin karaysaa haabaan ku odhan bisha ku xigta halkeed marinaysaa waxbaa noo shaq noo shaqaynaya baan ku odhan ta ku xigtaana waa sidaa ta ku xigtaana waa sidaa lixda bilood ee soo socda haddii waxa loo baahan yahay ee madaxa iyaga ku jira
codkaas wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaal beele wuxuu u dambeeyey warkii waryahiga cali aadan axmed dhinaca kale maamulka puntland ayaa bilaabaya maanta maxkamadeynta shakhsiyaad ku adeegsan ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab oo ku xiran xabsiyada maamulkaasi ilhaan mustaf waa ilhaan mustafa nuur ayaa faahfaahinaysa
maamul goboleedka puntland ayaa la filayaa inay maxkamadda soo taagaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo sida la sheegay ku xiran xabsiyadooda kuwaasi oo ciidanka ammaanka ay horay gacanta ugu soo dhigeen warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in haatan ay puntland bilaabayso maxkamadeynta shabakad ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo sida wararka qaar ay sheegayaan ay ka mid yihiin xubno sare oo al-shabaab u qaabilsanaa gobolka bari ee maamulka maamul goboleedka puntland xubno loo doortay in la maxkamadeeyo ayaa la sheegay in ay horay ciidamada ammaanka ugu soo qabteen howlgallo culus oo laga sameeyey magaalada boosaaso iyo magaalooyinka kale ee puntland waxaana sidoo kale xabsiyada ku jira sida la sheegay dagaalamayaal ku eedeysan in ay ka qayb ahaayeen falal amni darro oo horay uga dhacay puntland al-shabaab ayaa weeraro iyo dilal qorsheysan waxa ay ku fuliyeen magaalooyin waaweyn ee maamulka puntland waxaana dhowr jeer ay weeraro toos ah iyo dilal qorsheysan ku dileen xubno ka tirsan maamulkaasi iyo nabadoono waxaana barbar socda howlgallada ballaaran ee ay wadaan ciidamada ammaanka ee maamulkaasi iyadoo ay horay gacanta ugu soo dhigeen shabakado la sheegay in ay al-shabaab ka tirsan yihiin kuwaasi oo qaarkood maxkamad lasoo taagay xukunno kala duwanna lagu riday
waad mahadsantahay ilhan ergeyga gaarka ah ee abaaraha u qaabilsan dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuurna waxa uu gaaray degmada doolow ee gobolka gedo waryahayaga xasan ayaa warkan la diyaar ah ergeyga gaarka ah u qaabilsan abaaraha gudaha dayga soomaaliyeed xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa gaaray degmada doolow ee gobolkaasi gado halkaasi oo xaalad bani aadinimo tan ugu xumeyd ay ka jirdho socdaalkan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ee deelow ayaana markaasi waxay kusoo aadaysaa gurmad dhowaan dowladda federaalk ee soomaaliya ay shaacisay in halkaasi lagu samata bixin doono tan iyo markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu magacaabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu waday markaasi howlo ku aadan xaaladaha bini-aadinimada gaar ahaan abaaraha ka jira gudaha geygeena soomaaliyeed waxaana kulamada kala duwan oo uu wada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kusoo aadaya xilligeyga soomaaliyeed ay ka jiraan abaare aada u ba-an taas oo baaba xoogan u geysatay dadka iyo duunyada gabi ahaanba gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolada dalkeena soomaaliya
mahadsanid dhinaca kalena wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in dadkii ugu badnaa ay ka barakaceen deegaanada abaarta ay saameysay ee maamulkaasi jubbaland wasiirka ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in markaas muhiim ay tahay dadkaas barakacay ay u baahayeen gargaar in la gaarsiiyo si markaa xaaladooda ay wax iskaga badasho ayadoon dhinaca kale maanta sida warkaba aad ku maqasheen ergeyga arrimaha bini-aadinimada ee soomaaliya cabdiraxmaan cashukuur oo markaa deegaano ka tirsan jubbaland halkaas kormeer iyo markaa indhindheen iyo xaaladaha halkaa ka jirna uu markaa u guurgalay waa kan wasiirka maaliyadda waa markaasi wasiir gargaarkii maareynta musiibooyinka maamulka jubbaland oo arrintaa ka hadlaya marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan hogaankiisa iyo sida adag oo runtii ugu dhabar adeegay ayadoo wakhti adag lagu jiro wakhti doorasho iyo wakhti siyaasadeedba maxaa la dhahay u abuuray jawi wanaagsan wasaaradda gargaarka iyo hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga inay ka jawaabaan arrimaha abaaraha khaasatanna uu ka geysta gacan shaksi ahaan dadka ku nool reer jubbaland u gaargaarideeda waa uga mahad celinayna madaxweynaha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii intii yareeduu joogay isbuucyadii lasoo dhaafay diiradda saare mudnaanna siiyey ka jawaabista arrimaha abaaraha asoo usoo magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha bani-aadanimada mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa kaloon kaga mahad celinaya madaxweynaha aan rabo fursadan una hambaliyayo ra-iisul wasaaraha cusub ee loo soo magacaabay dowladda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare oo ah nin aqoon-yahan ah oo karti leh oon rajaynayno annagoo ka faa-iideysanayno aqoontiisa qooto dheer inuu fulin doono ajendhooyisha ajendhayaasha ama qorshaha ama himilooyinka waaweyn ee hortebinta u leh qarannimada soomaaliyeed oy kow ka tahay badbaadinta shacabka soomaaliyeed oo runtii ku sugan duruufo adag oo abaaraha la daala dhacayaan wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxay fursadatan uga faa'iideysanaysaa inay u mahad celiso hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo deeqbixiyaasha garab taagan dowladda jubbaland wakhtigan duruufaha adag kalena shaqaynaysaa sidii looga jawaabi lahaa abaaraha ba-an ee ka jira deegaanada jubbaland waxaad ogtihiin dalku marxalad adag ku jiraa gaar ahaan jubbaland waxaaweye abaartii waxay isku bedeleysaa deegaanada qaarkood sida lasoo warinayo ama ribootyada ay sheegayaan macaluul bay isku bedeleysaa hadda ilaa ku dhowaad sagaal boqol kun oo qof ayaa ku barakacday deegaanada jubbaland saddexda gobol gobolka gedo gobolka jubbada dhexe iyo gobolka jubbada hoose dadkaas oo u baahan gargaar deg deg ah nolol asaasi ah hadday noqoto caafimaad iyo waxbarasho iyo hoy hadday noqotoba oona laga maarmaan ay tahay
markan haddaan eegno boosaaso xoolihii ugu faraha badnaa ayaa laga dhoofiyey dekedda magaalada boosaaso ee gobolka bari kuwaas oo loo iibgeynayo wadamada khaliijka wasiirka dekedaha iyo gaadiidka puntland axmed yaasiin faarax oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in xoolahan ujeedooyinka loo dhoofinayay ay yihiin arrimo kala duwan oo aada u fara badan sida isaga uu sheegay waxaanu joognaa gudaha dekedda magaalada boosaaso oo runtii ay ka dhoofayaan xoolo fara badan oo runtii aan odhan karo xoolahan hadda dhoofaya waxay ku soo beegmeen xilligii waxa weye mawsimka xajka oo runtii u kala dhoofaya afar dal runtii dalalkay u kala dhoofayaanna waxay kala baxrayn iyo runtii dalka sacuudiga runtii waxaan u malaynayaa caawa waa habeen ka mid ah habeennada ay takadu martigelisay xoolihii ugu badnaa abid inay ka dhoofaan runtii taasina waxay caddaynaysaa wakhtiga shaqada iyo xilliga adeegyada tikadu inay yihiin kuwa maaragtay aanu laba jirbaaray qaabka shaqada runtii ganacsatada iyo dadka adeegga tikadu ay u qabatana runtii har iyo habeen waxaanu ugu shaqaynaynaa sidaas waxa weeye uheellanka ah waxaa caawa nagu marti ah oo iyaguna nala jooga sidaad aragtaan qaalihii shirkadda db wall oo ballaarinta tikada iyo extenshinkii maaragtay dekedda iyo qaabaynteedii oo xilligan aad u jeeddaan waxa weeye ay u heellan u yihiin oo u taagan yihiin inay waxa weeye arkaan qaabka ay uga dhoofayaan xoolaha ay u martigelinayso dekeddu si loogu daro qorshaha ballaarinta qaabka xooluhu ay maaragtay u soo gelayaan iyo qaabka ay uga dhoofayaan
halka warkaasi duuram aad kala socotaan waa raadi hadalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeystaha markaana wararka soomaalida ka baxsan haddaan eegno gobolka oramiya gudaha dalka itoobiya wararka ka imaanaya waxaay sheegayaan in boqol qof halkaasi lagu dilay dagaal kala duwan oo u dhexeeya qowmiidaha ku sugan gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey ka imaanaya waxay tilmaamayaan in dadka dhintay boqolaal ama boqol qof kor u dhaafayaan waxaana dagaalkan uu salka ku hayaa qowmiidaha kala duwan ee ku sugan gudaha dalkaasi gaar ahaan gobolka oromiya gudaha dalkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalada kala duwan ee qowmiidaha ayaa kusoo badanayay oo gudaha dalkaasi dagaalo kala duwanba uu ku dhex mariyay
warkii duhurnimona waa naginta kheyrtan dhegeystaha ad kala socoteen raadi hadalsan ee magaalada muqdisho axmed cali maxamed axmed jaade ayaa farsameynayay cabdisanaan joogashaaki cabdinaasir nasawadijar idinkula socodsiinaya cidda usayga waxay dib heli kartaa og internetkan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga iyo la socodka warka duhurnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel